bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhaariyu raximahu اllahu tacaala bismi illaahi اraxmaani اraxiim kitaabu kafaaraati اlaymaan dhaaraha kafaaraadkooda axkaamtaas caddaynteedii ayuu u kitaab yahay markuu ka soo baxay kitaabu alaymaani waannuduur dhaarta iyo nadarka iyo markuu ka soo baxay ayuu wuxuu halkan ka gelayaa yemiinta marka la buriyo oo qofkii uu dhaar furo kafaarada ku waajibayso iyo axkaamta ku saabsan wa qowli illaahi tacaalaa iyo alla qowlkiisa macnihiisa fa kafaaratuhu itcaamu casharati masaakiin qofkii dhaarto oo dhaar furo kafaarada korkiisa ku waajibayso toban miskiin quudintood waaye inuu quudiyo wamaa amara annabiyu sala allahu calayhi wasalama iyo nebiga wixii uu amray caddayntiisa xiina nasalad markay soo degtay fa fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk aayaddaas marka laba aayadooduu isu keenay aayadda koowaad waxay ku saabsan tahay kafaaratulyamiin dhaarta kafaaro gudkeeda taas wuxuu tilmaamay fa kafaaratuhu itcaamu casharati masaakiin ninku hadduu dhaar furo kafaaro gudku waa toban miskiin inuu wax siiyo ou quudiyo wa ayb tobankii miskiin waa la sheegay laakiin inta ay qaadanayaan lama sheegin jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin waxay qaadanayaan hal hal koombo hal koombo oo badara midkiiba la siina ayb waxayna aayaddan fa kafaaratuhu itcaamu casharati masaakiin waxay ku fasirayaan ama ay ku taqyiidinayaan kafaaratu lmawaaqici fii ramadaan ninku hadduu naagtiisa u taga ramadaan waxaa laga rabaa kafaaro lixdan miskiin inuu quudiyo miskiin kastaana koombo ayaa soo aroortay mud miskiin kastaa mud ayaa soo aroortay ayb mid iyada marka waa taas jumhuurku marka saasay ku socdaan kuufiyiintana waxay leeyihiin aayaddan oo toban miskiin in la quudiyo oo aan la sheegin inta la siinaayo waxaa lagu waa mutlaq waxaa lagu qeydaa middan uu daba dhigay fa fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk midda dambe isaguba uu sheegay maxay tahay marka middan dambe ninku markuu xarmado haddii timaha uu iska xiiro injir iyo wax ka ama jiro darteed hadduu qofku iskaga xiiro maxaa ku waajibayeyna inuu lix miskiin quudiyo lixdaas miskiin inta uu siinayo miskiin walba waa la sheegay waxay ahayd nisfu saac xajkan ku soo marnay ow adcim sittata masaakiina lixdan miskiin quudi miskiin kastaa wuxuu leeyahay suus nuskiis laba koombo ayb markaa saddex suus ayaa laga rabaa lix miskiinuu u qaybinayaa midkiiba marka suus barkiisa ku soo aadayo marka halkan kuufiyiintu ayaga waxay dhaheen kafaaratulyamiinna toban miskiin marka la quudinaayo miskiin walbaa laba koon baa la siinaya marka nin walbaa aayadda hore ee mutlaqa kafaaratulyamiinku aayad kalou ku fasiray jumhuurkuna waxay la aadeen kafaaratu dihaar iyo xaggaas kuufiyiintuna waxay la aadeen kafaaratul adaa oo ninku markuu timaha iska xiiro waxa laga rabo ayay la aadeen marka labadii qowl marka waa iskhilaafeen usuulkana qaacidada usuuliga waxay tahay naska mudlaqa ah marka nas kale lagu qeydaayo waxaa shardi ah muqayadkaas inuunan muqayad kale ka hor imaanin meeshaan marka laba muqayada iska hor timid midna laba koombo sheega midna hal koombo meeshii marka qaacidadii ahayd yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad waa ka baxday hadday meeshii ka baxday ixtiyaad inta ugu yar marka hala sameeyo laba koomba iyo hal koomba meeqa ugu yarna hal koombaa ugu yar intaasaana la hubaa hal koombaa marka miskiinkiiba uu siinaa ayb qowluljumhuur marka kaasaa xoojinayo hadal badanoo uu sharaxa ku dhigay madmuunkiisu intaas ayb ee aayaddan marka bukhaari muxuu u keenay dambe kafaaratuuladaa ee kuufiyiintu waxay dhaheen annagowna raacsan yahay lianna aayadda dambeu daba dhigay oo miskiin walbaa laba la siinayo culimmadan kalena waxay yidhahdeen jumhuurku maya aayadda dambe wuxuu u keenay inuu ku caddeeyo kafaaradani kafaaratulyamiinka iyo kafaaratul adaa takhyiirka ka dhexeeya takhyiirka ayb lianna aayadda yemiinka takhyiira ku jiro fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiina min awsati maa tudcimuuna ahliikum ow kiswatuhum ow taxriiru raqam tanna fasiyaamu fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin ow nusuk waay takhyiirkaa ka dhaxeeye inuu ku qeydo uma uunan keenin waana dhici kartaa dee inuu u keenay meeshaan marka taasaa ku jirta wayudkaru can ibni cabbaasin waxaa laga sheegayaa wacaطaa'in wacikrimata maa kaana fi lqur'aani wixii qur-aanka ku sugan ow ow sidaa ku timaado fasaaxibuhu bilkhiyaari qofkiisu wuxuu leeyahay khiyaar isagaa iska dooranaya qarinadaanayna marka jumhuurku qabsanayan takhyiirka inuu u jeedo wqad khayara الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama nebigu wuxuu khiyaar geliyey kacban kacb bnu cujra fi lfidyati fidyadii qaala xadaثna axmed bnu yunus wa huwa axmed bnu cabdillaahi bni yunus alyarbuuciyu qaala xadaثna abu shihaab can bni cawni can mujaahidin can cabdiraxmaan bni abi layla can kacb bni cujra abu shihaabkaasi abu shihaab alasqar weeyaan magaciisa cabdurabbih ibnu naafic ayaa la yidhaha ibnu cawnna waa cabdullahi ibnu cawn ibni ardabaan can mujaahidin can cabdiraxmaan ibni abi leyla can kacb ibni cujrata qaala ataytuhu waan imid yacni nabiya sal l slam nebiga ayaan u imid yani waan u imid yacni nebiga faqaala wuxuu yidhi udnu soo dhowow fadanowtu waa soo dhowaaday faqaala ayu'diika ma ku dhibayaa buu yidhi hawaamuka cayayaanka madaxa kaaga socdo ma ku dhibayaa injirta iyo qultu nacam haabaan idhi qaala fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk arrinkaagu waa fidyo aad bixin aad ku fidyo ah soon saddex maalin ama sadaqo sadaqaduna waa saddex suus oo lix miskiin loo qaybinayo ow nusuk ama inaad neef gowracdo qaala wa akhbaranii ibnu cawnin can ayuuba qaala siyaamu halaaثati ayaamin wاnusuku shaatun wاlmasaakiinu sittatun baabu qowlihi tacaalaa qad farada allaahu lakum taxillata aymaanikum wallaahu mowlaakum wahuwa alcaliimu اlxakiim mataa goormay tajibu waajibaysaa alkafaaratu kafaarada cala alghaniyi waalfaqiiri qofka haniga ah iyo qofka faqiirka korkiisa kafaaradu goormay ku waajibaysaa qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaanaa sufyaan can izuhriy qaala samictuhu min fiihi zuhri afkiisaan ka maqlay can xumayd bni cabdiraxmaan can abi hurayrata qaal jaءa rajulu ila اnabiy sal l slam nin ayaa nebiga u yimid faqaala halagtu wuxuu yidhi waan halaagsamay qaala maa sha'nuka shaanigaagu waa maxay qaala waqactu cala imra'atii fii ramadaan xaaskaygaan ramadaan ku tegey qaala tastadiicu tuctiqu raqabatan ma awoodaysaa inaad adoon xora addoon xorayso qaala laa maya qaala fahal tastadiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn laba bilood oo isku xigta inaad soonta ma karaysaa qaala laa qaala fahal tastadiicu an tudcima sittiina miskiinan lixdan miskiin inaad quudiso ma awoodaysaa qaala laa maya qaala jilis haddaba iska fariiso fajalasa waa fariistay fa utiya nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiga ayaa loo ayaa loola yimid bicaraqin dembiil fiihi tamrun timir ay ku jirto walcaraqu dembiishuna almigtalu waa waa dembiisha addakhmu weyn qaala wuxuu yidhi khud qaado haadaakan fatasadaq bihi sadaqayso qaala acalaa afqara minaa kuwa annaga naga faqri badan miyaan ku sadaqaysanaa fadaxika nabiyu sal ly salama xataa badad nawaajidu nebiga waa qoslay ilaa goosihiisu ay muuqdeen qaala adcimhu ciyaalaka ciyaalkaaga quudiyo si yani tarjamada waxay tahay mataa tajibu lkafaaratu cala alghaniyi walfaqiir dee haniga isaga marka uu ninka waxhaystaa waaba ku waajibtayba ayb markuu dhaarta furo waa ku waajibay ninka laakiin faqiirka ah ee mucsirka ah kafaaradii goormay ku waajibay marka uu helo intaasuu ka rabaa leanna ninkani nebiga wuxuu u sheegay kafaaro inay ku waajibtay faqiiran ahayuu yidhi waxba ma haysto waa kaa dhacday ma dhihin ciyaalkaaga kafaaro uga dhigna suuragal maaha oo nafaqadii waajibka ahayd iyo kafaaradii ma isgalaangalayaan ma isgalayaan markaa ninka mucsirkaa marka dimadiisay ku sugnaanaysaa waqtigii uu awoodo ayuu bixinayaa intaas waa marka ayb sidaasuuna marka bukhaari u baraarujinayaa qaala bnu lmunayir maqsuuduhu an yunabiha calaa ana alkafaarata inamaa tajibu waxay ku waajibtaa bilxinti qofku inuu dhaar furo kamaa ana kafaarata almuwaaqici ninka naagtiisa jimaacayba inamaa kaanat tajibu biiqtixaami dembi markuu dembiga galay ayay kafaaradaas ku waajibtay kanna markuu dhaarta furo ayay ku waajibtay wa ashaara ilaa ana alfaqiira laa yasqutu canhu iijaabu alkafaarati lianna nabiya sal l salam calima faqrahu wa acdaahu maca dalika maa yukafiru bihi nebiga isagoo faqrigiisa og ayuu yidhi war intaan qaadee adiga masaakiin ku sadaqayso kafaarada isaga bixin markaasuu yidhi wax iga daranba ma jiraan marka haddii ninka faqiirkaa ay ka dhacayso nebigu ma dhaheen qaadoo ku kafaaro gudo ma unan dhaheen ayb yacnii badanaa kitaabka culayskiisu waxaa weeyaan tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadooda in aada loo fahmo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man acaana qofkii u kaalmeeyo almucsira qofka mucsirkaee xoolo aan haysanin filkafaarati kafaarada qofkii ugu kaalmeeyo qaala xadaanaa muxamed bnu maxbuubin qaala xadaanaa cabdulwaaxid wahuwa bnu ziyaad albasri qaala xadaanaa macmarun can الزhriyi can xumayd bn cabdالرaحman can abi hurayrata radi allahu canhu qaal jaءa rajulu ilىa rasuuli اlahi sal ا slama nin ayaa nebiga u yimid faqaala halagtu wuxuu yidhi waa halaagsamay faqaala wmaa daka qaala waqactu biأhlii fii ramaضaan qaala tajidu raqabatan qaala laa qaala hal tastadiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn qaala laa qaala fatastadiicu an tudcima sitiina miskiinan qaala laa qaala fajaءa rajulu min alansaari bicaraqin waalcaraqu lmigtalu fiihi tamrun faqaala adhab bihada fatasadaq bih qaala calaa axwaja mina ya rasuula allah waladii bacahaka biاlxaqi maa bayna laabatayha ahlu beytin axwaju mina uma qaal idhab faadcimhu ahlak tago ehelkaagii qoodi marka ayb fiihi icaanatu lmucsiri bilkafaara xadiidka waxaa laga qaadanaya ninka mucsirkaa in lagu kaalmay karo oo la dhihi karo war hebelow kafaaradii kugu waajibtay orodoo lacagtan badar ku gada iskaga bixi inay bannaan tahay baabu maa yucطii fi lkafaarati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yucdii waa siinayaa filkafaarati kafaaradii cashrata masaakiin toban miskiin ayuu siinayaa qariiban kaana ow baciidan miskiinku qaraaba ha ahaado ama mid fog ha ahaado ayb meeshaan marka tiradii waa inay toban ahaadaan masaladan marka furuucdeeda waxaa ka mida way badan tahay ayb kafaaratulyamiinna dhinacna waxay ka tahay muratab dhinacna waxay ka tahay mukhayar qofka uu ka yahay oo aayaddu waxay leedahay fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiin min awsadi maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum cunto marasho midii aada doonto ow taxriiru raqaba ama addoon in la xoreeyo saddexdaas khiyaar waa midkou doonuu dooro karaa faman lam yejid tartiibaa imaanaysa marka intaas waa la awoodi waayey maxaa laga rabaa marka faman lam yejid fa siyaamu alaaati ayaam marka qofku hadduu dhaar furo shayga ugu horreeyo la su'aalayo wuxuu noqonayaa toban miskiin wax ma sii kartaa haa soon ma jira markaas waa inuu tobanka miskiin waxsi haddii uu awoodi waayo ayaa soonku uu imaanayaa ayb dadku saddex maalin soonkeeda isaga ordayaan ma ahan saas miskiinkaa ka hor soonku wuxuu imaanayaa faman lam yejid qofkaan helaynin intaasu haadihi mas'ala mid labaad waxaay tahay hal miskiin ka waran hadduu wada siiyo toban koombo ayuu hal miskiin faraqa ugu shubay maya waa inuu toban miskiin uu siiyo jumhuurku waxay leeyihin masaakiintu waa inay toban ahaadaan kow laba saddex afar shan lix toddoba siddeed sagaal toban ayuu seenaya ayb marka waxaan la oggolayn hal miskiin inuu tobankii wuxuu sii lahay gacanta ugu shubo ama isaga laftirkiisa inuu toban maalmood siiyo xataa lama ogola masaakiinta tiradoodu toban inay aadaan jumhuurku saas waa jiraan culamo iyagu sidaas kala qabto ayb wa min tafriicihaa waxaa ka mida haddii uu doono shanna shan koombo badaruu siinayaa min koombo koombo shan kalena dharuu siinaa waa isku daraa marka yani idcaamkii iyo inuu isku daro marashadiina a'immada qaar baa saas dhahayaan ayb wa min furuuci haadihi اlmas'ala waxaa ka mid a hadduu addoon ku kafaaro gudanayo shardi waxaa ah inuu mu'min ahaado addoonka leanna aayaddan waa la idlaaqay fataxriiru raqaba kafaaratu lqatlina fataxriiru raqabatin mu'minatin aa layidhi yuxmalu lmuطlaqu cala اlmuqayad marka ayb halkan marka qariib iyo baciid buu sheegay qaala xadaanaa cabdاllaahi bnu maslama wa huwa alqacnabiyu qaala xadaanaa sufyaanu can الzuhriyi can xumaydin can abi hurayrata qaal jaءa rajulu ilى الnabiyi sal ا slam nin baa nebiga u yimid faqaala halagtu wuxuu yidhi waa halaagsamay qaala wamaa sha'nuka qaala waqactu cala imra'atii fii ramadaan qaala hal tajidu maa tuctiqu raqabatan qaala laa qaala fahal tastadiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn qaala laa ilaa aakhirihi waa soo marnay xadiidka wa ama taswiyatu bayna alqariibi waalbaciid in la simo ninka qaraabada iyo midka baciidkaa faqaala bnu lmunayir dakara fiihi xadiida abi hurayrata almadkuura qablahu walaysa fiihi ilaa qowlahu acimhu ahlaka ehelkaaga ku quudi laakin idaa jaaza icطaa'u alaqribaa'i faalbucadaa'u ajwaz haddii marka qariibkii lagu bixin karo qariibku laakiin waa mid adiga nafaqadiisu ayna waajib kugu ahayn haddii lagu bixin karo baciidku min baabi owlaa waayo laakiin acimhu ahlakadan kafaarahaan u sii miyaana maahan leanna ehelkiisa xaaskiisa iyo ilmihiisa kafaaro ugama baxdo ayb baabu saaci اlmadiinati wa muddi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam wabarakatih baabu bayaani saaci اlmadiinati madiina saaceeda caddayntiisiibu u baab yahay wa muddi nebiyi sal l slam nebiga mudkiisa koombadii rasuulka caddaynteediibu u baab yahay wa barakatihi barakadiisa caddaynteeda wamaa tawaaraa ahlu lmadiinati iyo waxay reer madiina kala dhaxleen min daalika kaagaasi qarnan bacda qarnin qarni qarni ay u kala dhexlayeen yacnii wuxuu rabaa inuu yidhaahdo wax allaale wixii sharcigu waajibiyey oo mud ama saac la yidhi saaci reer madiino wa iyo mudkii nebiga ayaa qadar loo xisaabaa da laba arrin markaysa isaga kaa qaldamin waxaa laga hadlayaa waxay tahay shaarica waxa uu jideeyey ama kafaara ha ahaadaan ama sadaqatulfitri ha noqoto sakaatulfitri haddii saac ama mud uu sheegay saacii nebiga laga cabir qaadana laakiin dadka ayaga dhexdooda waxa ay kala qabaan maalan suuqan baa nin hadda ka hor maalan badar aad ka baabi'isay badar iyo waxbaad ka cuntay labaatan koombo badara badarkaygii isii buu ku yidhi labaatan mud oo badaraan kaa rabaa labaatanka mud mudkii rasuulka la fiirin maayee midkaa adiga wax uga qaadataa la fiirina markaas ee curfiga beledkaa markaas la xisaaba laakiin wixii shaaricu oo waajibiyey falmuddu muddu ahli اlmadiina wasaacu saacu ahli اlmadiina kaasna hadda marka culummadu waa qiyaasaan ila alaana waxaa la yidhahdaa maalan koombada markaas jirto intaasay kala eg tahay kiilo intaasay kala eg tahay intii umbaa lagaa rabaa adig marka qaala xadaثna cuثmaan bnu abi shaybata qaala xadaثna alqasim bnu maliki اlmusaniy qaala xadaثna aljucayd bnu cabdالraxmaan wayuqaalu aljacduna waa laydhahda can saa'ib ibni yaziida qaal kaana asaacu calaa cahdi اnabiy sal l slam suusku wuxuu ahaa waqtigii nebiga muddan wa uluan mud iyo ulu bimuddikum اlyowm mudkiinna maanta ah yani wuxuu ku leeyahay mudkii rasuulku marka loo fiiriya kan aad maanta isticmaalaysaan wuxuu noqonayaa mudka aad isticmaalaysaan maanta ka nebiga wuxuu ka noqonayaa mud iyo ulf ayb marka ayaa badnaanayo kaana saacu calaa cahdi الnabiyi sala اllahu calayhi wasalama muddan wa uluan oo bimuddikum اlyowm faziida fiihi waa la ziyaadiyey fii zamani cumara bni cabdilcasiis ayaa marka la ziyaadiyey marka ama ha la ziyaadiyo ama ha la nuqsaamiyo cabirka kan ayb qolkan marka wuxuu le qaala bnu baطaal hada yadulu calى ana muddahum xiina xadaثa bihi الsaa'ibu kaana arbacata arطaal faإida ziida calayhi ثuluثuhu wahuwa riطl waثuluث qaama minhu khamsaةu arطaali waثuluث wahuwa saacu bidaliili ana muddahu sal l slam ridlun wa ulu mudki iyo rodol qaala xadaanaa mundir bnu lwaliid aljaruudiyu qaala xadaanaa abu qutaybata wahuwa salmun qaala marka salmun marka midkaani waa salmu bnu qutayba oo ashaciiri ayb qala xadaanaa maaliku can naaficin qaala kaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa yucdii inuu siinayo zakaata ramadaan ramadaan zakadiisa zakaatulfitriga waaye bimuddi nabiyi sal l slam ayuu ku bixinayey almuddi alwal mudkii hore kan hadda markaas jira maahane kii rasuulka wa fii kafaarati lyamiinina bimuddi nabiyi sal l slam uu ku bixinayo qaala abu qutayba qaala lanaa maalikun muddunaa annaga mudkeenna acdamu weynin badan min muddikum idinka kiinna yacnii weynin badan wuxuu ka wadaa isaga ka fadli badan hadda badnaan kama wadan walaa nara alfadla fadligana annaga ma arkayno ilaa fii muddi nebiy sal l slam yani waxaa dhacday wakhtigii dambe cahdigii hishaam ibni cabdilmelik ayaa mudkii nebiga iyo mudkiisa kiisaa badnaay kii isagu uu sameeyaa badnaa marka maalig wuxuu leeyahy in kastoo kiinu badan yahay haddana ka rasuulkaa mar walba badan oo khayr badan oo ay barakadu ku jirta acdamu marka afdalu buu ka wadaa wa qaala lii maalikun low jaa'akum amiirun hadduu amiir idin yimaado fadaraba marka dad baa laga yaabaa inay dhahayeen markaas midka hadda joogaaba wax badan ah marka ziyaado in la bixiyo dhib male marka kan hala isticmaalo imaam maaligna wa saasuu diidaya oo wuxuu leeyahy war kii rasuulkaa fiican mar walba markaasu wuxuu leeyahay qaala abu qutayba qaala lanaa maalikun wa qaala lii maalikun wuxuu igu yidhi low jaa'akum amiirun amiir hadduu idin yimaado fadaraba muddan koombo ou sameeyo asqara min muddi nebiyi sal ll ly slam mudka nebiga ka yar biayi shayin kuntum tucduun maxaad ku bixi lahaydeen yani wuxuu rabaa inuu laba isaga qiyaaso wuxuu leeyahy idinka hadda kiinaa ka badan ka nebiga ka waran haddii amiirkii amiir dambe intuu yimaado koombada uu yareeyo sakaatulfidrigii ma la yarayna haddana waa maya marka kan rasuulkaa cabir ou rabaa inuu dhaho sala allahu calayhi wasalam qultu kunnaa nucdii bimuddi nabiyi sal ll ly slam mudka nebigaan wax ku bixi lahayn mar walba qaala afalaa taraa ma arkaysidoo miyaadan arkaynin ana alamra inamaa yacuudu ilaa muddi nebiyi sal l slam arrinku wuxuu u laabanayaa mudkii nebiga marka haddii kiinu badan yahay iyo hadduu yar yahayba ka rasuulka qiyaasa yani ziyaadada ma bannaana isaga hadda kama hadlaayo ee wuxuu ka hadlayaa maxaa waajiba qofka maxaa waajib ku ah qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf marka laakiin hadduu shakiyo uu is yidhaahdo war adiga kii rasuulka ma taqaanide amaa amaa adigii aad intaad wax nuqsaami lahayd badi waa saxsan tahay ixtiyaad ayaa la dhahaa kaas cibaadada in loo ixtiyaado markaas dadka qaar aad arkaysaa koombow wataa wuxuu leeya saaci rasuulka waa kan kan adiga aada wadda see saaci rasuulka ku yahayn adaa kan wateen wuxuu u baahan yahay xataa saaci rasuulka haddii cabirka hadduu ka waafaqaayo sanaduu u baahan yahay sanad saxiixa sanad saxiixa u baahanaa saacaan inuu saaci rasuulka haddii marka aan la haynin wuxuu qiyaas ka bixi maayaan mar walba haddii marka qiyaas uu yimaadana inaad dadka tiraa kan qofkan ku bixinin qaladuu ku bixiyana waa qalad dadka cilmiyaraantooda buuq badanaad arkaysaa marka la gaaro sakaatulfidri ay soo dhowaato dadkuu tashwiish iyo shaki iyo iyou ku fura haddii la su-aalo war koombadan adiga tukaana ka soo gadaya yaa kuu sheegay inay tii rasuulka ay la eg tahay daliilaa laga rabaa isaga leanna waxaan waa xugun uu sheegaya saasaa lalahaay ma soconahay hadduu dad culummo ah ka qaatay culummaduna ay asaaniid u haayaan sax haddii kale ninkan iska daa ixtiyaadkiisa ha ku shaqaysteen ayb sidaa marka in loo kala fahmayo qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tinniisiyu qaala akhbaranaa maliku can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxata can anas bni maalikin ana rasuula اllahi sal l slama qaal allaahuma baarik lahum ilaah u barakee fii mikyaalihim beegooda wa saacihim suuskooda wa muddihim koombadooda marka kaasaa loo duceeyo barako lagu sheegay baabu qowli اllaahi tacaalaa marka kafaaratulyamiinka mar haddii mud la yidhi mar haddii la yidhi toban miskiin ha la quudiyo midkiina mud ou qaadanayo mudkii rasuulkaa cabir ku yahay xukunka baabu qowli illaahi tacaalaa alla qowlkiisii macnihiisiibu u baab yahay ow taxriiru raqaba waayu riqaabi askaa luqumaha la xoreynaya tee ugu tee ugu wanaag badan ayb jumhuurka awsaaci maalik shaafici axmed isxaaq ay ka mid yihiin waxay yidhaahdeen yuxmalu lmuطlaqu cala almuqayad oo raqabadan la iطlaaqay kafaarat اlqatli baa lala aadaa marka waa inay addoon mu'minada ay tahay sida markuu alla yidhi waashhiduu idaa tabaayactum haddaad wax kala gadanaysaan markhaati geliya markhaati waa la iطlaaqay aayad kalena waashhiduu daway cadlin minkum marka naagtu ninka uu soo ceshanayo labo cadaalad ku sifaysan markhaati geliya markhaatida beeca oo la idlaaqay waxaa lagu xambaaraa midaan dawey cadlin waa inay laba qof oo cadaalad u saaxiiba ay ahaadaan ayb xanafiyada iyana iyagu waxay leeyihiin gaal xataa haddii la xoreeyo waa ku gudbay qaala xadaanaa moxamed bnu cabdiraxiim wahuwa almulaqabu bisaaciqa qaala xadaanaa daawuud bnu rushaydin qaala xadaanaa alwaliid bnu muslim can abi khasaana md bn muطrfi can zayd bn aslm can caliy bni xusayni can saciid bni marjaanata can abi hurayrata can الnabiy sal slm qaal man actaqa raqabatan qofkii raqabo xoreeyo muslimatan oo muslimad ah actaqa allahu bikuli cudwin minhu xubin kastoo isaga ka midou ka xoreeya cudwan xubin min anaari naarta iyuu kaga xoreeya xataa farjahu bifarjihi ilaa farjigiisa ou muqaabaleeyo farjigiisa kan kale marka man actaqa raqabatan muslimatan xadiidka inkastoo aan shardi laga fahmaynin haddana waxaa wanaagsan si khilaafka looga baxo in addoon muslima oo xoreeyo isaga xukunka ma gooynin waayu riqaabi askaa buu yidhi xadiidku tusaayana waa keenay baabu cidqi اlmudabbari wa ummi اlwaladi wاlmukaatabi fi اlkafaarati wa cidqi waladi الzinaa kafaaradii yemiinta addoon in la xoreeyaa ku jirta addoonku waa noocyo badan yahay mudabbarkii xorayntiisa caddayntiisiibu u baabiya xukunkaas addoon aad tidhi haddaan dhinto xoraa tahay ayaad rabtaa inaad ku kafaaro gudato ma lagu kafaaro gudan karaa umu walad naag addoona ilmo kuu dhashay adiga madaxaagay sugaya haddaad dhimato waa xoroobe iyadaas marka hadda ma dhihi kartaa waa ku xoreeyey kafaaradana ma kaaga gudme walmukaatab addoonkii la kitaabeeyey oo la yidhi haddaad intaas keento xoraa tahay ninkii sidaa ahaa ee lacagtiisa isgadaayay isagii haddaad tihaahdid waa ku xoreeyey makuu gudmaa fi lkafaarati ma ku gudmayaa wa cidqi waladi zinaa addoon waladu zina ah haddaad xorayso ma kaaga gudmaa wa qaala taawuusun tujziu yujziu lmudabbaru wa ummu lwalad wuxuu yidhi taawuus addoonka mudabbarkaana iyo ummu waladka labaduba xorayntoodu kafaaro gud waa u tahay ee mudabbarka beeciisaaba bannaanba siduu keeni doono in la gada waa bannaan yahay umu waladkana khilaaf baa ka taagan inkastoo markii dambe arrinku uu ku sugnaaday inaan la iibin karin waayo bukhaari calaa caadatihi aharka uu sheego masalada sidaas u ka qabaa marka umu walad iyo mudabbar waa in ay ku gudmi karaan agtiisa qaala xadaanaa abu nucmaan qaala akhbaranaa xamaad bnu zaydin can camrin can jaabirin ana rajula min alansaari nin ansaarta ka mida dabbara mamluukan lahu addoon ou lahaa ayuu haddaan dhinto waa xor ayaa tahay buu ku yidhi walam yakun lahu maalun hayruhu maal aan kaas ahaynna ma lahayn fabalaga nabiya sal l salama nebiga arrinkaa uu gaaray faqaala wuxuu yidhi man yashtariihi minii yaa iga gadanaayo faishtaraahu nucaym ibnu naxaam bamaanimiati dirhamin buu uga gatay fasamictu jaabira bna cabdillaahi yaquulu cabdan qibdiyan maata caama awala ayuu ahaa ninkaas marka haddii la gaday weli addoonnimo inuu ku jiray daliil u tahay soo maa waa lagu marka haddaad xorayso addoonou xoreeyey waa la dhahaa marka mudabarka marka daawuus waxaa ku waafaqay xasanulbasri iyo naaci xasanulbasri umu waladkana naqaci baa ku waafaqay zuhri iyo shacbina way ku khilaafeen waqaala maalikun walawsaaciyu laa yujzi'u fi lkafaarati mudabbarun walaa ummu waladin walaa mucallaqun cidquhu wahuwa qowlu lkuufiyiin wa qaala ashaaficiyu yujzi'u cidqu lmukaatab mukaatabkasa waa gudmaabuu ayb waladu zinaha ya yujziu cidqu lmukaatab weyaan qaar baa waxaa dhigayaan buu leeyahay usuusha qaar mudabberay dhigaya laakiin mukaatabku kan saxay labada marka iska gees iskaga dhigo waladu zinaha isaga aathaar iskhilaafsanaa ka timid bayhaqi bisanadin saxiix oo ku soo saaray can izuhriyi qaala akhbaranii abuu xasan mowla cabdillaahi bni alxaarif wa kaana min ahli ilcilmi wasalaax naag ayuu maqlay cabdullaahi bnu nowfal ku dhahayso fatwo su-aalayso addoon waladu zina ah ooy lahayd inay xorayso oo ay ka xorayso dhaa kafaaro ku waajibtay xaggeeda fa qaala laa uraahu yujzi'u kama u malaynaya inuu kuu gudaayo samictu cumara yaquulu la an uxmala calaa naclayni fii sabiili illaahi axabu ilaya min an uctiqa ibna zanyatin cumar wuxuu yidhi laba kabood oo aan jihaadka ku daro yaa iga khayr badan waladu zina inaan xoreeyo ayb waxaa kaloo la wariyey muwaطa abuu hurayra ayaa wuxuu fadwooday waladu zinaha in la xorey karo ibnu cumarna waaba xoreeyeyba mid saas ibnu abi shayba iyo bayhaqi bisanadin saxiix can ibni cumar waxay ka soo saareen wuxuu yidhi qad amarana allaahu an namunna calaa man huwa sharu minhu alla wuxuuna amray buu yidhi inaan ku galladaysanno qof ka shar badan waladu zina qaala allaahu tacaala fa imaa mannan bacdu wa imaa fida'an gaalaaba la yidhi saas mid hadda waladu zina laakiin muslina maxaa loo diidaa marka in la xoreeyo saasuu ka rabaa jumhuurkuna inuu u gudaayay qabaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa actaqa cabdan baynahu wa bayna aakhar hadduu xoreeyo addoon isaga iyo nin kale ay isla leeyihiin ayb addoon isaga iyo nin kale ay isla leeyihiin haddii uu xoreeyo wax xadiida marka kuma qorin tarjamadan xadiidka baabka soo socda ku jirana ayaa laga takriiji karaa masaladan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa actaqa fi lkafaarati kafaarada dhexdeeda hadduu ku xoreeyo liman yakuunu walaa'uhu yaa welihiisa yeelanayo kafaara kugu waajibtay addoonaad xoraysay addoonkaas yaa mowlo u noqonayo qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wa huwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa shucbatu can ilxakam can ibraahiima can ilaswad can caaishata annahaa araadad waxay doontay an tashtariya bariirata bariira inay soo gadato faishtaraduu calayha alwalaa wala ayay u shardiyeen fadakarad dalika lilnabiy sal l salam nebigay arrintaa u sheegtay faqaala ishtariiha iibso inama alwalaa'u liman actaq walaha waxaa iskale qofkii wax xoreeyo ama kafaaraha ka xoreeyo ama wax kale marka hadday sidaa tahay qofku addoon laysla leeyahay haddii nin uu qeybkiisa xoreeyo isaguo ku xorooba soo maaha addoonkan waa laysla lahaa qayb nus iyo nus nuskii uu lahaabuu rabaa inuu kafaaro gud sameeyo waa xoreeyey nuskaas ku horeey maxaa laga rabi jirayn nuska haray ninka shariigiisa inuu ka gada soo maaha inuu ka gado haddii uu muusir yahay oo waxhaysto waxaa la rabaa inuu yidhaha addoonkan qiimihiisu meeqa waa waa boqol ani qeybkayga waa xoreeyey kontonkaagiina hoo asagaana walahiisa qaadanayo kan sidaasaa laga qaadan karaa tarjamadii horena marka macnahaasaa ku jira waa ku kafaaro gudan karaa marka addoon qaar uu ka leeyahay haddii qaarka kalena uu bixiyo way baabu listinaai fi lymaani baabu bayaani xukmi listinaai fi lymaan dhaaraha istina in lagu sameeyo istinaha da waa la yaqaana hadda laakiin halkan waxaa laga wadaa in shaa allah in la yidhaha ninkii waa dhaartay wuxuu yidhi wallaahi waxaas inaanan samaynaynin in shaa allah ayuu ku daray ninkaa marka dhaartii istinaa buu ku sameeyey ninka marka hadduu sidaa yeelo ma dhaar furayaa qofkaas maba dhaar furi karaba kaas lianna hadduu sameeyana mashiyada allou ku sameeyey hadduunan samayninna mashiyadii alla leh warkiisa u fiirsa warkiisu muxuu yahayna waxa wallaahi waxaasaan samaynayaa haddii ilaahay doono ee haddii uu sameeyana allaa doonay hadduunan samayninna allaa doonay leh saas uma marka wax dhaar furo maba gelaayo ayb mararka qaar laakiin de istinuhu laftirkiisa tafsiil kalaa ku jira ayb istinahaas marka waxaa shardiya inuu ku dhawaaqo haddii uu yidhaha wallaahi waxaasaan samaynaa bis istinaan aniga niyeysnaay ma laga yeelayo niye ma ma laga yeelayo waayahay macaanidaasu marka istinaa masaa'il badanna waa ku jiraan in lagu dhawaaqaa waa shardi mutasil waa inuu ahaado oo uu hadalka la xiriirsado haddaad inta tiraa wallaahi waxaasaan samaynayaa ama waa sidaas hal saac ka bacdi aad tiraa insha allah de markaas qof dhaar ku dembaabi lahaa maba jireen day taas iska bannaanaa lahayd marka istinuhu iyo dhaartu waa inay isku xiran yihiin itisaal ayaa la rabaa ibnulxaajib waa talkhiisiye wuxuu yihi sharduhu litisaalu lafdan ow maa fii xukmihi ka qacihi litanafusin ow sucaalin wanaxwihi waxaas dhib male mimaa laa yamnacu litisaala curfan waayahay istinaha marka in loo qasdaa shardi mi ah masale waaya waa dhaartay insha allahu waa yidhi inuu u qasda shardi miah mararka qaar buu insha allahu litabaruq oo isaga dhihi karaa taas marka a'immadu waa isku khilaafeen raafici madhabta laba wej ayuu ka sheegay ونqل عن أbي bkr الفاrسي أنhu نqل الإجmاع عlى اشhtiraaط وquuعihi qabla فراغ الكلاam qasd inuu dhaco inay shardi tahay waa yahay ad waxyaabahaas o dhan marka waa tafriicaat fiqhi qala xadaثna qتaybة بن سacيid qala xadaثna xmاad عan غaylan بن jrيir عن أbي بردة بن أbي موسى عن أbي موسى الأشعري قال أتيت رsuuل اللhi صلى اه علي وسلم في راض من الأشعريين أستxملهu فقال واللhi لا أحملكم mا عندي mا أحملكم ثma لبثna mا شhاء الله فأتya بإبل فأmر لna بثaلاث dowd سdxu نسيin فلma انطلقna qاla bcضna لبcض laa يbaaرك الlah lna alla noo barakayn maayo ataynaa rasuula اllahi sal l slam nastaxmiluhu nebigaan u nimid annaga oo gaadiid ka dalbayno faxalafa allaa yaxmilanaa faxamalanaa wuxuu ku dhaartay inuunan na qaadaynin waana na qaaday faqaala abuu muusa faatayna اnabiya sal slam nebigaan u nimid fadakarnaa dalika lahu waa u sheegnay faqaala maa ana xamaltukum bal illaahu xamalakum inii wallaahi in shaa allahu laa axlifu calaa yamiinin wuxuu aniga wallaahi baan ku dhaartee in shaa allaahu laa axlifu ma dhaaranayo calaa yamiinin dhaar fa araa hayrahaa khayran minhaa kayrkeed inuu ka khayr badan yahay aan arkayo ilaa kafartu can yamiinii waataytu aladii huwa khayru wakafartu qaala xadaanaa abu nucmaan qaala xadaanaa xamaadu waqaala ilaa kafartu can yamiinii waataytu aladii huwa khayr ow ataytu aladii huwa khayr wakafartu yani kafaarada iyo xintiga yaa la hormarinaa waa imaan doona warkaas waaya tarjamada marka inii wallaahi in shaa allaahu de nebigu hadda khabar buu sheegayaa ma isaga dhaaranaya inii wallaahi in shaa allaahu wuxuu yidhi ibnu xajar qaala abuu muusa almadiniyu fii kitaabihi athamiinu fi istithnaa'i اlyamiin kitaabkaas wuxuu ku yidhi lam yaqac qowluhu in shaa allah fii akthari طuruqi lixadiidi abi muusa insha allahdaas buu leeyahay marka duruqda badankeed kuma dhicin wasaqata lafdu wallaahi min nusqati ibni lmunayir nusqada ibnulmunayir zayn ibni lmunayir nusqadiisa ee uu ka sharxayay bukhaariga wallaahida waa ka dhacay markaasuu wuxuu yidhi facturida markaasuu hadalkan yidhi ibnulmunayir facturida xadiidkan waa la ictiraaday buu yidhi tarjamada biannahu leysa fii xadiidi abi muusa yamiinun dhaar male buu yidhi walaysa kamaa danna bal hiya haabitatun fi lusuul mararka qaar ninku hadda cilmigu ilaahay unbaa cilmigu dadku ma wada koobi karaan ninkan marka shaarixa zayn ibnulmunayir wuxuu leeyahay xadiidka iyo tarjamada ma ismudaabaqaynayo lianna wallaahi dhanba maba ku jirtuu leeyahay xadiidka waana ku jirtaa wainamaa araada albukhaariyu biiraadihi bayaana siiqati اlistinaa bis xadiidkan bukhaari wuxuu u keenay istinaha dhaarta dhaco siiqadiisu sida ay tahay waa in sha allah intaas bis waa marka وأشhaaر أbو mوسى المdيني في الkتاaب المذkوr إلى أنه صلى اه علي وسلم qالha للتبرk la للاsتiثناء وهuوa khلاaف الظاahiر qال xdثna علي بن cبداللahi qال xdثna سفyان عن هiشhام بن xujayr عن طاawوس أنه سمع أbا هريرةa qاaل qال سلyمان lأطuفna الليلة على تسعيiن امرأة kل تلد غلاما يqاتل في سبيل اللh faqaala lahu qaala sufyaan yacni lmalak malagii saaxibku waa malag qul in shaa allah fanasiya fadaafa bihina falam taأti imra'at minhuna biwaladin ilaa waaxidat bishiqi gulaamin faqaala abu hurayrata yarwiihi qaala low qaala in shaa allahu lam yaxnad wa kaana darakan fii xaajatihi xaajadiisana gaarid bay u ahaan lahayd wa qaala maratan qaala rasuulu lah sal slam low istanaa qaala xadaanaa abu zinaad can alacraj mila xadiidi abi hurayra kana marka in sha allahudii buu ku dhex keenay wاlxaqu ana muraada اlbukhaariyi min iiraadi qisaةi sulayman fi hada اlbaab an yubayina ana اlاstinaaءa fi اlyamiini yaqacu bisiiqati in sha allah siiqada istinaha unbuu uga waramaa meesha baab baabu lkafaarati qabla alxinhi wa bacdah kafaaradii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay qabla alxinhi dhaar furidda ka hor wa bacdahu wa bacda alxinhi iyo kadib yacnii baabkan wuxuu rabaa kafaaradu ma inta aan la dhaar furin ka hor ma la samayn karaa mase marka la dhaar furo kadib ayaa la samaynaa taasuu rabaa inuu ka hado maalan waxbaa ka dhaaratay adoon dhaartii burinin intaad kafaaro gudato kadib dhaartii ma burin miyaad burine waa qabla alxinti markaas mase markaad dhaarta furto ood baabi'iso kadib ayaa la rabaa horta kafaaradu waxay waajibay kadib laakiin qabla alxintina waa la ogolyahay in la kafaaro guto bacda alxintina waa la ogolyahay shaafici laakiin wuxuu leeyahay waxa lagu kafaaro gudanayo hadday tahay soon hadday soon tahay waa bacda alxinti inuu dhaco leanna wuxuu leeyahay cibaadaadka badaniga ah tacjiil ma ku ansaxayo cibaadaadka maaliga laakin waa ku ansaxaa oo sakadii in lasoo hormariyo iyo waa bannaan tahay leanna cibaada maaliya waa iyada laakiin salaad iyo soon lama soo hormari karo waqtigoodi marka shaafici soonka iyo wuxuu kala saaraa iyo haddii addoon lagu kafaaro gudanaayo haddii lagu kafaaro gudanaayo idcaam iyo waa bacdu iyo qablu labadaba waa jaa-is haddii laakiin ay tahay soom qablu ma la ogolo waa bacdu waayahay masaladana maakhad bay leedahay oo maakhadkeedu wuxuu leeyahay qaadi ciyaad alkhilaafu fi jawaazi taqdiimi اlkafaarati mabniyu calى ana alkafaarata ruksatun lixalli اlyamiin horta kafaaradu maxay tahay yemiinta furiddeeda miyay rukso u tahay ow litakfiiri ma'hamiha mase kafaaradu yemiinta dembiga ka dhalan lahaa ayay tirtireen ada aad u fahma meeshaas mar kafaaradaani iyadii sideeda maxay tahay ma rukso oo dhaarta lagu furaayo miya mase dembigii ka dhalan lahaa haddaad dhaartii ku aada furto ayay kaa tirtiree kafaarada jumhuurku waxay qabaan kafaaradu waa rukso dhaar furidda ku ruksaynayso haddii sidaa la yidhaha qablu iyo bacdu waa la samayn karaa marka laakiin haddii la yidhaha maya waa dembi dhaaf ee hadday dembi dhaaf tahay markii dembiga la gala ka bacdi unbaa waa inay timaado khilaafka marka ku jira meeshaas ku salaysan qala xadaanaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim can ayuuba can ilqaasim الtamiimiy can zahdamin اljarmiy qaala kuna cinda abi muusa wakaana baynana wa bayna hada اlxayi min jarmin ikhaa'un wamacruuf qaala faqudima طacaamuhu ayaa loo soo dhigay qaala waqudima fii طacaamihi laxmu dajaaj qaala wafi اlqowmi rajulu min bani taym illaahi axmaru kaanahu mowlan qaala falam yadnu ma soo dhowaanin faqaala lahu abuu muusa udnu fainii qad ra'aytu rasuula lah sal l slm yakulu minhu qaala innii ra'aytuhu yaakulu shay-an qadirtuhu wax aan dhibsaday oo aan qurunsaday isagoo cunayaan arkay faxalaftu an laa acamahu abadan faqaala dnu uhbirka can dalika ataynaa rasuula lahi sal l slm fii rahdin min alashcariyiina ila aakhirihi xadiidka waa soo marna ayb marka maxalushaahidka waa halkee marka inطaliquu fainamaa xamalakum اllah inii wallaahi in shaa allahu la axlifu calىa yamiinin faaraa gayrahaa khayra minha ilaa ataytu aladii huwa khayr wa taxalaltuhaa halkan marka waxaa ka muuqdo marka hore dhaartou jebina kadib uu kafaarada la imaana taabacahu xamaad bnu zayd can ayuuba can abi qilaabata wاlqaasim bni caasimin اlkulaybiy qala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cabdulwahaab can ayuuba can abi qilaabata wاlqaasim الtamiimiy can zahdamin bihada qaala xadaanaa abu macmar qaala xadaanaa cabdulwaarid qaala xadaanaa ayuubu can ilqaasim can zahdamin bihada qaala xadaanaa muxamed bnu cabdillaahi qala xadaanaa cثmaan bnu cumara bni farisi qaala akhbarana bnu cawn can ilxasan can cabdiraxmaan bni samura qaala qaala rasuulu lahi sal l slam laa tas'al ilimaarata fainaka in ucditahaa haddii lagu siiyo min gayri mas'alatin ucinta calayha wain ucditahaa can mas'alatin wukilta ilayha wukilta ilayha waidaa xalafta calaa yamiinin haddaad dhaar dhaarato fara'ayta hayrahaa khayran minhaa dabadeed aad aragto kayrkeed inuu ka khayr badan yahay dhaarta fa'ti ladii huwa khayr midka khayrka leh la imaw wakafir can yamiinika dhaartaadiina ka kafaaro guda taabacahu ashhalu can ibni cawn wataabacahu yuunus wasimaaku bnu caiya wasimaaku bnu xarbin waxumaydun waqataadatu wamansuurun wahishaamu warabiic bacdi riwaayaatna waxay tilmaamayaan kafaaro gudo kadib la imaam ayb riwaayaadkaasna marka wuu keenkeena mutaabacaadkan buu marka aada u sii raacraacay uga hadlo ayb mar marka axaadiidtu waxay isugu jiraan qaar kafaaradii hormarinaya iyo kuwo xintigii hormarinaya in dhaarta la furo marka hore ayb aakhiru kitaabi kafaaraati اlaymaan wabiاllahi towfiiq sal اllah wslm calى nabiyina mxamed